dastuurka puntland qabiil kuma dhisna wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo markii puntland lagu dhisay halkan magaalada garoowe degaamaha loo qaybshay degaamadii loo qaybshay degmooyinkii markaa jiraan lagu qaybshay degmadaa nugaaleed gobolkaa nugaal kow iyo toban buu lahaa khilaafka odagii markaa shirkaa maamulaya allahu naxariistay islaan islaan maxamed bariga markii labaatan qolo ay saluugtay hal baa nugaal laga goyay waa lagu daray sanaag markay ku heshiin waayeen degaankaa dadka degani hal baa nugaal laga goyay oo lagu daray ceergaabo degaankeedu raacay puntland waay waxaa leeyahay mudug waxay lahayd iyo ciiddeeda dhinaca kilika shanaad isku furan yihiin oo aan la kala saari karin waxay lahaayeen toban bay lahaayeen degaankaas hoosudaadagiisa qabaa'il bay ku qaybsadeen iyo degaan hadba magacay rabaan ha yidhaahdeen wax la qaybto waa degaan anugu degaan baan ku soconnaa aqalka sare laakiin kii four pointy five ka ahaayo ragga qaarkii aan ku kala dhimannay weli waa meeshiisii haddaan dastuurka dib loogu noqona weli wayna hor soconaya marka waxaan jecel laha inaan ka baxno odayaasha halkan laysugu keenay oo lasoo lugooyey wax dastuur ka galay ma jiraan haddeer ma fadhidaan waxba kuma lihidin shaqadiini waa dhammaatay xildhibaanaad doorateen baarlamaan baa la yidhaahdaa iyagaa xilkii u saaran yahay madaxweyney doorteen madaxweyney wasiiruu dhistay dib bay u ansixiyeen golihii muxuu ahay garsoorka haddii waktigii ka dhammaaday dib baa loo magacaaba baarlamaanka ansixiyey idinka shaqadiini waa dhammaatay ilaa suga miisa inii haray hal sano iyo barbaa inii haray doorasho kolley kale one man one vote lagama gaareen markaasaa laynii imaanaya markiina suga dadka ha wareerinina ya reer mudug haddii wax isaga kiin maqan yihiin dib ula noqdo idinku wax isu cesheen nugaalba waa la qaybayaa waxbaa la isu ceshaayo waa meertay halkaa ka saxda waxaa idinka qalbo hadalka aan dhegaystay oo cabdirashiid uu yidhi dastuurkan saddexda ninoo saaxiib buu ku jiraa saw rays barlamaan ah iyo aniga iyo cabdi xasan jimcaal allahu naxariiste waxba weligii lagama bedelin waa been kii ka horreeyey oo la oran jiray axdiga oo hore u jiri jiray markii degmo laasixinayo markii gobol laasixinayo looma furin muxuu aha dastuur lagamana bedelin waxba waxaa lagu ansixiyaa oo kana ku qoran haddii degmo la magacaabo oo dowladdu magacaabdo ama la magacaabo gobol waxaa barlamaanka la geeya barlamaanka ansixiya aqbala ansixinta iyo dastuur wax ka bedelin waa laba shay bay kala yihiin taa waynaa fahamtaa arrinta runtahay wataa waxba yaan la ysku qaldin weligii wax lagama bedelin dastuurka lagamana bedeli doono artikalka lixdankaa wuxuu sheegayaa lix iyo lixdankaa qof lama kordhin karo ilaa dadka la tiriyo markii dadka la tirinaya hadda doorashaa la gelaya xsaab baa la samaynaya markaas meeshii badan degmo walba ninka ugu dooran iyo qofka ugu dooranoo four pointy five aan ku imaanoo qof muquuna aan ahaynoo ragga qaarkiis markaas marka la dhaliilaayo qabiil aan lagu keenin la dooranaayo baa dadka fiican soo baxaya qabiilna ma noqonayse nin kastuu noqon karaa qofka fiican reer aan boqol qof ka deganayn dalku noqon karaa marka wixii qabiil wax ku doonayaa dib ha isula noqdeen iyagu ha isla aadeen wixii nidaamkaa doonayaan ha ixtiraameen kaa lama furi karo waxaan inii sheegayaa laba qodob oo aan ku dadaalay inaan cidda naga dambaysaa ayaan waxyeello cid u gaarsin waxa weeye qodobka lixdanaad oo odhanaya lix iyo lixdankaa xildhibaan lama bedeli karo ilaa dadka la tiriyo oo doorasho la galo qodobna waxa weeye qodobka odhanaya wax hanti dowladeeda lama gadi karo xukuumadda ma gadi karo haddii uu konton do konton kun oo dollar ka badan yahay waana ogtiin garoowe konton kun oo dollar boqcad yar baabaa joogta maanta marka taasna waxaanu xijaab uga dhignay inaan nin masalanba jeclaan lahaa sida meelaha qaarkood ka dhacday naga lacagteena kama dhicina inuu hantida dowladda xaraashto inuusan awoodi karin in barlamaanka la geeyo maaha barlamaanku waa marjici ismaduna idinku inay ka yimaadeen iyo qabaa'ilkiina hawlaa idin aan lahaynoo lugta jeenada dhaaftaan noqonina meel fadhiista asalaamu calaykum waraxmatullahi